cabdil cabdi faarax cilmi bal waxaad naga warantaa xarigii dhowaan madaxweynaha ee puntland ee uu kugu xiray iyo qaabkii ay dhacdadaas u dhacday
bismi illaahi raxmaan iraxiim adeer aad iyo aad baad umahadsan tahay xarigaas wuxuu ahaa xarig mucjisa runtii ma sababayn karo de madaxweynaha isagaa la doonaya hadduu xiray inuu arrintaa maxayhatay wax ka sheego anigu waxaa ku jiray kormeer nabadeed waa tuulooyinka degmada boosaaso tuulooyinka midaan ku soo maray odayaashaiyo waxgaradkii baan la kulmeeyey dhacdo yar oo laa ka dhacday ayaan doonaynay maxay ahatay iyo dhacdooyinka caadiga maxay ahatay inaan bal waxaan ka qaban karo ka qabanno deegaankan aan soo dhex maro hawshaa markaan soo gutay wixii ariga waajibaadka ay ahayd wixii ii qabiil ahaan aan doonayay inaan dhammaystiro waa waxaan u soo andamaxay magaalada boosaaso anigoo saddex casho joogo tuulo la yidhaahdo xamud oo aan deganahay markaan waxaa yidhi niman badan oo maxay ahayd tiraafyo bahala la yidhaahdo oo gawaarida qulisaariga wata dhalinyaro ilaa iyo konton nina wax su-aalo lagu diira ma jirin konteyner baa lagu xiray caqil marka intaan lagu xirin waxaa jiray waxyaaba hore oo idinka dhexeeya adiga iyo maamulka madaxweynaha khaladaad hore oo idinka dhexeeya ma jirin
anigu kulley xaggayga wax qalada oo aan galay ama qalad layiri waad gashay oo laygala hadlay oo aan ka hadli waayey ma jiro laakiin waxaan ogahay in qalad layga galay dhowr jeer in lay hanjabay ilaa saddex sannadood intii uu qabtay ninka la yidhaahdo jenaraal cabde xilka madaxweynenimada puntland waxaa igu socotay cagajuuleyn iyo waa la xirayaa taas waxay ahayd caado waxay ahayd intaasu maata iska socotay waktiga hadda maxay ahatay xarigayga uu dhacay wakti dhowr maalmood ka horreeyana maraanu kulannay wasiirka arrimaha maxay ahatay amniga cabdullaahi siciid sabantar wuxuu ii sheegay inuu xirayo handadaad iyo cagajuuleyn fara badan oo i geystay laakiin kulley waxaan u arkayay waxyaabihii horeeto iska caadiga ah oo maxayatay aan la kulmi jiray wax dhibaato ma arkin waa tahay laakiin haddii xarigii adiga laga soo daayay maadaama aan mas-uul ahayn dadaal badan oo loo galay ma jirta hadda arrin lagu ogaanayo sababka dhabta lagu raadinayo ee loo xiray nabadoonkan ama caaqilkan dhan oo ka mida nabadoonnada nabadoonnada kale arrintaas sideeda soo soconaysa
dee waxay la tahay ninkii qayrkii loo xiray suuqiisu adiguna bay soomaalidu tiraadaayo waxay u saamaysay iyaguba waa garanayaan anuguna haddee xasuusin maayo tan kale wixii laga qabanayay ama waxa laga qabanayo kulley odayaal baa hadda shiru fadhiya wayna rabaan nin barantaa inay gudagalaanin weli wax talaabaayo muhiina oo ay qaadeen anigu moogi arrintuna dee kulley waa uun hawl aad bay uga fiirsanayaan in balmeeshii ay ka geli lahaayeen waxay ka keenaanna waa la arki doona dalaga waa garta caaqil marka waxaa tahay nin mas-uula oo isla markaana caaqil ah oo ka soo jeeda deel dhan iyo deegaan iska dhan isla markaana sidaan ogsoonahay aan xaq u lahayn xitaa haddii ay is-afgaran waa yimaadaan waxaad ka midtaa dadka wanaagga ka taliya isla markaana dowladdu waxaa ku habboon in ay dadka caaqiliinta ama bahalki ay qaab asturan wax kaga dhaqmaan marka nabadoonnada kale haddii ay xiriirteen ee kasoo jeeda beesha madaxweynaha ku xiray ee cadda muuse iyo qabaa'ilada kale ay degeen gobolka bari ma laga hadlay xarigaaga kan oo aan shuruudda lahayn
inta anugu aan ka xasuusan karo kulley dee waa jiraan in dhaqdhaqaaqyo iyo wadahadal iyo shirar oo qaybaad dee intii aan soo baxay qudradayda aan qabtay baa jiray oo arrintaas xog waran dadka ugu siinayo haddii haddii wax iska dhacaan in qudradu shaki badan ba iska yimaado oo waxaa laga yaabaa qofka aniga qudrada in lagu xiriiriyo in maxayata la yidhaahdo waaba dambiile dadkana waan qancinayay shirarkaasuna way socdaan oo kulley beesha u socdaan aniguna hadda beel keliya nin wadow ahaa meeye waxaan ahaa nin beelaha puntland oo dhan doowadow ah oo la yaqaan oo macruufa qabyaaladda waa la isqabyaaladan karaayo dee reer hebben iyo iska jiri kartaa laakiin xigmaddu waxa weeye qofku hadduu garanayo mas-uuliyad inuu ku shaqaynayo deegaanka uu joogo oo dhan buu mas-uul ka yahay haddana odayaashii kolley shirarkii waa u socdaaniin aniguna arrintaas waxaan u arkayay dee kolley inay ahayd arrin qalada oo maxay ahatay qalad weyna oo xukuumaddu gashay oo sharaftida iyo mas-uuliyadda maxay ahatay laga galay shaksi ahaan qofku dembina wuu yeelan karaa aad baan u jeclaa maxay ahatay mar haddii aan lay xiray dabcan waxaan soo haysteen inahay dambiile in maxkamad lay geeyo inaan istifraaco in maxay ahatay dee wixii ugu caddaadaa oo dembi oo xukuumadda ugu soo ogeysana lagu soo oogo wixii ugu caddaan waaya in la ogaado arrintaa aad baan u jeclaa laakiin tasiib daro
caqil intii aad ku xidhnayd xabsiga shuruud-aanta lagugu xiray maxaa kala kulantay waqti intee la eg baad arnad sideedaas lagula dhaqmo wallaahi dhaqanka waxa weeye waa jiraan waxyaaba badan oo kulley tabashan ee qofka hadduu iskaba xiran yahay oo uusan xorriyadiisu ka maqan tahay laakiin wada dhaqan baanahay oo wax walba inaan carabka ku dhirsoona ma dooniyo Eh, waxaa ka mid ahaa ilaa laba xabsi baa lii kala wareejiyey adigu maalintii lay qabtay oo t- eh, ilaa sideedii saa bay ahayd maalintii jimcada subaxnimadii markii aan ka soo baxayay oo todobadii barkay ahayd maalintii gelikeedii hore oo dhan xabsi baan ku jiray taleefyo badan iyo ciidan badan baa dul joogay Eh, runtii waxaa dareemayay xasaasiyad badnay jirto iyo culays badan markii dambena waxaa laygeyay xabsi dekedaa de kulley xagga salaada iyo cibaadada iyo way ku xumay Eh, laakiin dhallinyarada dee kulley iska tahay way iska dhib badan tahay marka cabdil ugu dambeyntii een, maadaama xarigaagu sidaas ahaa een, haatanna lagu soo daayay een, oo labada xabsi la isaga gudbiyey een, maxay ahayd arrintii ugu dambeysay een, ee, lagu dhameeyey in ee, lagu soo daayo Ee, waxaa kaloo nagu maqaalaa in odayaal dhaqameedka ay ka qayb qaateen gobolka bari iyo sanaag soo deyntaada Ee, marka baa arrintaas ee, iyo la warbixinadaas bal nooga warramay waa jirtaa dhammaan odayaasha maxay ahayd tay gobolka sanaag kasoo jeeda kuwa gobolada waqooyi bari kasoo jeeda odayaasha inta nabada jecel intaanu macruufkana intaanu isnaqaano dhammaan wixii arrintaa ka qayb qaateen waan maandiqayahay kulley waa ka qayb qaateen intay u suurageli weydey oo nasiibkoodu sii waayo way jeclaa inay ka qayb qaataan in arrintaas waa ugu bogaadinayaa qaybgal fiicanna way ka qaateen kulley dasidiinteedina wax weyn bay ku lahaayeen aniguna inaan xerrahay wallaahi cugdad kama qabin oo haddee anigu nin shaki ku jiray ama dembi galay ma ahayn waxaan ka jeclaa wixii aan u soo baxay oo dibadda ugu soo baxay Eh, waxaa ka mid ahayd xilka iyo mas-uuliyadda odayaashu saareen Eh, waan jeclaa maxay ahayd tee arrinteedu inay noqoto mid bariid sharciga marta oo xarga iyo noqdo mid maxay tahay ama wax lagu helo ama wax lagu waayo dhammaansantahay